أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon howlgallo qorshaysan oo lala beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay wilaayaadka bakool iyo gedow shacabka ku dhaqan deegaanka buurane ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya dilal joogto noqday oo ay geysanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta maamulka ridada puntland ayaa sheegay inuu fashil ku soo dhammaaday shirkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee uu soo abaabulay xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya kulan ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada bay iyo beesha eelaay ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga degmada buurhakaba wilaayada hiiraan ayaa dowro sharci ah u qabatay howlwadeennada maktabka sakada ee wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada buqaqable ardayda madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunleh ayaa sameeyey bandhig ku aadan aqoonta ay madarasada ka barteen kadib booqasho gaaban oo aan ku tagnay xarunta madarasadaasi maamulka wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigay askarta aybin ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexlabaatanka dulxaj kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga kala dhacay wilaayaadka bakool iyo gedow ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid waxay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ay wadeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay ilaa saddex murtad oo mid ka mid ah uu yahay sargaal taliya unug ah gedo qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen agaarka xerada maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin degmada ceel waaq ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo la socday mooto waxaana ku dhintay qaraxaasi ilaa saddex askari oo murtadiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabo ibraahim faatax timcadde nuurkeey iyo abshir shacabka ku dhaqan deegaanka buurane ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka cabanaya dilal joogto ka noqday deegaankaas oo ay geysanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena buushayba ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka gardarada ah ku jooga dalka soomaaliya ayaa sare u qaaday tacadiyada ay u geysanayaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah degmooyinka iyo deegaanada ay gumaysiga ku haystaan ciidamada shisheeye ayaa laga soo calaamadeeyey tacadiyo isugu jira dilal wadareedyo kufsi ka dhan ah dumarka muslimaadka ah iyo curyaamin dhaqaale deegaanka buurane oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe wuxuu ka mid yahay meelaha ay ciidamada silibiyiinta burundi ay dalka uga sugan yihiin ku dhowaad toban sannadood oo xiriir ah ciidamada ayaa deegaankan ka geystay warkutaalooyin aad u xanuun badan oo ka dhan ah shacabka dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ciidamada kufaarta afrikaanta ee bilihii dambe xasuuqii shacabka ay u geysanayeen ku dareen inay si joogtaa xiraad uga soo rogaan beeraha deegaanka oo shacabka u ah dakhlig ay noloshooda ku maareeyaan waxay sheegeen in ciidamada silibiyiintu ay rasaasi joogto ah ku furayaan dadka iyo duunyada si aan kala sooc lahayn waxaan cabasho ka nahay ciidamada amisom ee degan khaasatan tuulada buurane ee ka tirsan degmada macadaay annagoo ah beeralayda ku dhaqan deegaanka buurane waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka dhammaan gaalada meeshaas degan inay caqabad ku haysto dadka degan deegaanka buurane xoola ha wadaano beeraley ha ahaadaano midda kale gaaladaanu meesha waa la keensaday maahina ma ahin mid ayadu iska timid war ummaddaanu waa baaba'day maalin walba xabadday nagu bilaabaan subaxii lix saac ayay naga jiraan guddoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax waa maqlaya xabadda nagu dhacayso wax uu ka jeediyo oo hadalana ma jirto mas-uuliyiinta maamulka shaadaldirarka hirshabelle isku magacaabay ee degmada Mahadai ayaa wax ka og dhibaatadan ay geysanayaan ciidamada Burundi wayna ka gaabsadeen inay ka hadlaan sida uu sheegayo madaxa guddiga beeralayda Buurane inay naga qabto gaaladan barbarooniga saaka aan siibtay talaali rabo waa kan gacantaan ku haystaa burundiya iga raacadeeyey ilmo ma joogaan eri ma joogo wadankan subax kas habadaan nugu sooto saddex- laba- saddex bilood habad nugu soota barakaa aadi ee meesha ka taagna beera lagama shaqaysan karo howlo lama raaci karo dhibaato weynaana haysata shacabka buurna haddii nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta war ma dhinna warkii raggii iga horreeya walaalayaa dhameey caqabadda caqabada gaaladaan hayno aniga ma qabno ayaga dhibaato nuugu filan jidka naga gooyo xabad soo bilaaba mugaxaafadda ka soo baxaan imtixaanadooda ka soo baxaan xabad soo bilaabo ilaa ay lix saac xabad haayaan rag badanaa meeshaa ku dhintay Een, gudoomiyaha mahadaay kama hadlin madaxweynaha hirshabeelle kama hadlin basal lagama talaalo karo basashaas hadda saaka dalkii loo kawaawey waa la waa la dhex jigi waaye deegaanka Buurane ee qayladaanta shacabka ka soo yeerayso ayaa qiyaastii saddex kiilomitir dhanka qoraxsin uga beegan degmada Mahadai ee Shabeellada Dhexe ciidamada kufaarta Afrikaanta ayaa dhaqan joogtaha ka dhigtay dhibaataynta shacabka
mahadsanid abushayba maamulka ridada puntland ayaa sheegay inuu fashil kusoo dhammaaday shirkii dhowaan ka dhacay muqdisho ee uu soo abaabulay xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya walaalkan xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya wasiirka warfaafinta maamulka ridada ee puntland murtad cayde dirir ayaa ka hadlay shirkii ay soo qabanqaabisay kooxda ridada soomaaliya kaasoo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda isagoona eedeyn kulul u jeediyey kooxda ridada soomaaliya wuxuu sheegay in shirkaasi uu kusoo idlaaday fashil islamarkaana dadka ka qaybgala aysan ahayn kuwa dadka matala murtadkan ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan gurguurte oo uu sheegay inuu boobay xoolihii shacabka soomaaliyeed islamarkaana hogaaminta riddada uu isaga isku koobay una diyaarsaneen inuu xal ka gaaro khilaafka ka dhex jira riddada Een, waxaynu maqlaynay ayaantan een, wax badan loogu magacdaray oo ka een, maaragtay xamar maaragtay een, lays soo hor fadhiistay Een, aan ka duwanayn shirkii daayeerada aan ka duwanayn Een, waxaa hore u fashilmay wixii la odhan jiray n c c da oo tiro badan dhowrkii sano ugu dambeeyey fashilmayey Een, maalin walba sidii ceelka biyaroodka ah een, xigmad laga waayey cid isugu timaada laga waayey waxaad arkayseen dadka isugu yimi inay ahaayeen een, dad aan mujtamaca soomaaliyeed een, sideedaba aan wax saameyna ku lahayn laakiin sababta loo soo ururiyey ay ahayd xasarado inay geyn karaan een, deegaanada ay ka soo jeedaan xasarado ma ka geysan karaan oo ay ka mid ahaayeen barakacayaashii siyaasadda ee puntland kusoo saaqiday ee xilal ka soo waayey doorashooyin ku guuldaraystay isku dayay inay rabshado sameeyaan oo ku guuldarayso dadka reer puntland ay diideen wax saameynana aan ku lahayn oo ahaa kansar puntland iska jareen dibna aan ugu soo noqonayn xubinta la jara dib uma soo noqoto waxaasay la mid yihiin Een, xasan waxa uu madasha ugu yeedhay een, wuxuu yihi dadka soomaaliyeed baan isugu yeedhayaa in siyaasadaha waxa hadda taagan oo doorashaa soo dhowo wax sanad kale yar ka harsan yihiin doorashada si xal loogu helo een, maaragtay amniga xal loogu helo Een, xasan amniga isagaa xalka ka saaray Een, siyaasadda in xal loo helana isagaa u diiday in xal loo helo wixii oo dhan intuu xilka ka qaaday buu wuxuu noqday keligii isagaa ra-iisul wasaaraha isagaa madaxweyneha isagaa guddoomiyihii baarlamaanka isagaa guddoomiyihii aqalka saraa isagaa wasiira isagaa wasiir ku-xigeena isagaa agaasimo guuda isagaa wasiir ah qunsul isagaa safiir ah waa ninkaa diyaaradda saaran maalin walba isaga iyo qaraabadiisu xogaagii bangiga ku jira wiil kusoo dhacaba kaashgaraysanaya ee dibadda la aadaya sidii la isugu iman lahaa xasan isagaa diiday yacni waxa weeye dadka uu soo ururiyey ee hadda meesha isugu keenay matalaan cidna kuma laha keliya waa dad uu lacag ku siiyo inay aflagaadeeyaan ah, hadday rabshado geysan karaan ay rabshado geystaan Een, meeshaa waxay kutusaysaa waxaa ka jiraa inay tahay dhammaanteed inay dibidaabyo tahay inay burca tahay waad maqlaysa inay yidhahdeen buundadii baanu samay buundadan annagaa samaynay buundada maaragtay afar iyo tobanka bisha madaxweyne xaran ka jirayay warqad dheer inay ka soo saareen buumbadaanu halkaas ka samaynay magaalada garowe laga sameeyey Een, niman jiheeyihii ka lumay meel ay u socdaan aan garanayn baa ka muuqda meesha geedo buundooyinkii baa go-an oo aan webiga la isaga tallaabin doonyihii reer gado ay gateen oo dabadda ka soo iibsadeen si ay webigaas eh, maaragtay eh, eh, katalowgii inay ka tallaabaan oo isu socodka dadka iyo bacamuska isugu socdo dekedda muqdishoy yaallaan waa loo diiday in loo soo gudbiyo yacni dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba inay nolosha ku ciiriyaan bay doonayaan hantidii qaranka meelay taallaba waa xaraashteen dadkii maartay masaakiinta oo xamar joogay guryaha ay ku duminayaan xabaa kuwii dhintay xabaalahay kala soo baxayaan waa ayax laysu soo diray oo aan naxayn oo aan diir soomaaliyeed ku jirin oo mid islaamnimo ku jirin weeyaan nimankaasi taladii inay hadda ka wareertay oo dadka ay soo urursadeen baa caddaan u ah meel ay ka qabtaan meel ay wax ka qabtaan dadka soomaaliyeedna waa u soo jeedaa waa arkaa beesha caalamkana waa u jeedaa kuma marmarsoon karaan wax laga aqbali doono ma aha shir baanu qabanay iyagaa wax ku laha cidda wax kule waa isaga ninka gabalkiisu dhacaya oo maaragtay sanad wax ka yar xilkiisii ay ka hadheen oo maalin dhow lagu dhegaya guntiga lagu dhegayaa xasanow soo bax lagu odhanayaa waa xasan xamsa awalba meesha waxba uma olino waxa weye abba waa la dirayay orod soo qabaa lalahaa orod qabo jubbaland ku duul waxaad tidhahdaa muxuu ahaaye buntland waad burburaysaan buntland waa ciqaabantihiin waxaa dheeba awalba lagu odhanayay isagoo ha iska ciqaabnaado isagoo awalba waa ciqaabnaay kadib markii uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada ee hogaamiye murtad xasan gurguurte iyo mucaaradka ka soo horjeeda ayaa gaalada caalamka waxay gurguurta ku amreen inuu qabto shir ay ka soo qaybgalayaan mucaaradka oo ay ku jiraan puntland iyo jubbaland balse xasan gurguurte ayaa qabtay shir uu ku sheegay inay tahay gogol looga hadlaya arrimaha la isku hayo iyadoona shirkaasi lagu arkay iyaga oo ka qaybgalaya siyaasiyiinta taageersan gurguurte mahadsanid abuu xasaan kulanay barbur socotay dowro sharci ah una dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo beesha elay ayaa kusoo gabagaboobay deegaan hoostaga degmada buurhakaba walaalkan bashiir muxidiin abwayman ayaa warbixinta warka inuu eegaya kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran dhowaan waxa uu ka dhacay deegaanka bisiqacde ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay kaasoo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha eelay oo ka mid ah beelaha dega wilaayadan waxaana looga hadlayay qodobo dhowra oo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo midnimada beeshan kulanka waxaa ka horeeyey dowra sharci ah oo socotay muddo ku dhow toban maalin ayna ka qayb qaateen dhammaan nabadoonnada iyo hoggaanka beesha eelay oo isaga kala yimid deegaanada ay ka degto wilaayadan muddadii ay wada joogeen labada dhinac ee waa maamulka wilaayada iyo beesha eelay waxaa lagu ballamay dhaqangelinta wixii laga wada hadlay gebagabada kulanka waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha eelay kuwaas oo soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay qaateen magacay oo ah maxamed xaaji madsuur oo ka tirsan beele eelay degmada buurhakaaba oo ka tirsan gobolka baay dowladiina socotay usbuucan eedaan ka faa'idni culammadiina jeediyaasin kheeralasi may kale codsadaan in kale meelaas dowladaas ina ziyaadinin kordhi maasha allah dowladda walaanu ka faa'idniya may kamadow axaadiisa maasha allah laa xulay magacay siidow gaadeedalyow dowladdii ma aragnay oo wakhtiyaagon degmada buuraxakaba ninka soctii oo geega gunaanid ye-eyi inshaa allahu mayba ilaahay ka rajeeyane initan too kasii wanaagsan kalena nin qobado oo walbadana ka kafaa'idnay oo ka mid eh axaadiisa badan oo meeluna ninka sheegay walaalaha ninka agriyagna may ballanaa ilaahay kheyr anka bedele inshaa allahu may wahaa xadiidka ka mid eh abuu hureyra laha ka weri can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay u soo leeyey laa taxaasaduu inis hasadeen walaa tanaajashuu iniska fuurideen walaa tabaqaduu iniska dherifteen walaa tadaabaruu iniska dubur jeedideen walaa yabiica bacdukum alaa beeci bacdin beecigin qaarkin qaarka kala beecishe ay gadanay wakuunuu ahaadaa cibaadullah ilaahay addoomashay ahaadaa ikhwaanan oo walaale ah almuslim akhulmuslim laa yadlimuhu mudulmiyow walaa yakhdulhu maxoojiyow walaa yaxqiruhu maxaqiraw
madiicna odayaalkii reer eelay guud ahaan madiicna dowladina ninka qoboday bisigcadda oo wakhtiyaalkuna nin soodaati insha allah gebagebadii hatageeg ilaahayna deersin kama hadiyaan macalin maxamed cabdi ibraahim eleere odayaalka reer bohoraad gaar ahaan ka mid ahaa dowladii wakhtiyaalkanta ninka socotay midii hata weli oo wali faa'iide una dadka halna iyo haddaan wallah kasii qobada mayba ka mid ahaa alxadiidu athaamin wathalaathuun can abi xaatim almusaniy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama idaa jaa'akum man tardowna diinahu wa khuluqah idaa jaa'akum haddiisinkooy qof man tardowna isanka raadlanagdaasan diinahu diinsha iyo wa khuluqahu dabacadiis yoonay dhaqanshay fa ankixuu nguuriyahu dhankaas nguuriyi ilaahe tafcaluu haddii in samayn arrintaas anfaalna takun mayba ahaadateed fitnatun fidno oo fil ardi arda dhaxdii ah iwa fasaadun fasaad ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay suldaan aadan isaaq isagoona ka qaybgalayaasha kulanka ku adkeeyey dhaqangelinta wixii lagu balmay iyo gaarsiinta cilmigii ay barteen dadka ay mas-uulka ka yihiin walaalihii dowladdan hagabagaaday walaayada inkasarayta waaligeena abu jacfar xafidahumullahu iyo maxaafadada جزاكم الله خيرا ولنا ما كلا سين شيغاهين كتابكم اتدل اخريهين عشر بان دوري بلان تدبير عمل الروغي دوري والها غبي غبي لا ري مدينه لقوي احاديث سي اني كتمل كسان ولا ني جواب دي كلها غودن onan hujinay ogaan maalinta gaamidaa hohe dadka adiga ma suuhay tama in sheegdaan la ray akhirtay walmaadi isku fujeedi onan ma inoo faday hin dadkii noo dambay uu diirsan mas'uuliyiin ka sarayta la hawadi inta la sheeni lankas mas'uulku ku hoosay may la faday hin farmiinga la hasan faray hin farmiintadaasn bare maataan walaha wal inta ku sheentan in tolkan jeetan tolkoolma doono hoolla in jeetan hayaan meel faday diinka in diirso la faday samadoonka la sheeg samadoonka na sheegay een tolkan sheegay meelun hujilis ka oogi hoob bolan la ka bari dad bar waayto maalinta gaam ga wajar mayba rajaynahay mas'uuliin inta koyta mayba ku cusubay gaar aha ana madii mas'uulkan sin aha in ummatun siisin walaay beesadii dhawal dad saarin jeesan diinkun walaanya sin iban halin jeey taas dardaaru tan kale walaal ka sheegay qabiilo qabiilna walka saafin la taarafo qabiilka sheegay ku taaba meeshan la taarafo la reerita unoonha si kala bedelna bahal wala ku saad waaysan qabiilo uma toor martay waqta tirro waqti jihaad eeray hoob leer magaalada buura kabinka jeelna hada buura ka warna gaali haysa qabiil hoob wala wala fadi hata buur ba tanga ah eeray meel fadaayeen buurlan ku jeelan badan ma horta lagu kiwalno fadaay kulamada inta badan dhexmara mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo qabaa'ilka dega wilaayadan kaasoo inta badan diiradda lagu saaro midnimada beelaha iyo in kaalinkooda ay ka qaataan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid bashiir wilaayada hiiraan ayaa dowro sharci ah u qabatay howlwadeennada maktabka sakada wilaayada hiiraan kadib kulan ballaaran oo ka dhacay degmada buqa qable walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya waa kulan ay barbar socotay dowro saddex maalin socotay una dhexaysay howlwadeennada maktabka sakaawaadka wilaayada hiiraan mas-uuliyiinta wilaayada iyo mas-uuliyiin ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii ay socotay waxay howlwadeennadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muxaadaraad iyo tawjiihaad caam ah gabagabada kulanka waxaa kelimad qayim ah oo u badneed dardaaran ka jeediyey waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan khiyaari qodobka kale oo aan rabo qayban aan ka xusi waxa weeye tacaamul maca annaas washacuur bilmas-uuliya dowladnimadu hadda hadda dowlad meeshaan dowlad baa ka jirta maxaa laga wadaa dad meel joogo niman meel ku jir jiro madax maa laga wadaa maxaa laga wadaa meesha dowlad heblaaya marka lagu leeyahay maxaa laga wadaa maamul niman qiyaado meel fadhi maa laga wadaa maya dhe dad badan dad meel degan dad meel degan oo maamul ha laga wadaa yaa inay dowlad mutaan xaq u leh oo mudan muslimiinta dheh gaalo maa u leh in dowlad la noqdo oo ummade la maamulo oo nidaam uu jiro oo kala dambayna jirto oo amni la sugo oo shaqo la qabto yaa xaq u leh islaamkaa leh muslimiintaa leh gaalo xaq uma leh yaa waxa aad maamulayso oo la matalaya maxay yihiin dad ma tahay yaa adinka maxaa u dirsantihiin hadda ariga dhahay iyo geel iyo waxaan waxaan ma u dirsanidin adinka waxaan wax yaroo juzi-a weeye waxaa u dirsantihiin mujtamac risaale la gaarsiinaayo oo diin la gaarsiinaayo oo nebi maxamed risaaladiisa la tusaayo oo naxariista nebigeenna la tusaayo oo turidda nebigeenna la tusaayo oo qaabka nebigeenna sharcigiisu u ahaa wax lagu tadbiiqinayo la tusaayo oo la soo dabcinayo qalbiyadooda lasoo kasbayo la keenayo waxaas aad ku dirsanti nin daaci ah oo risaalo wado oo ummad matalaya noqo atacaamul maca annaas ma isfahan intaas ashucuur bilmas-uuliya adu maxaad matashaa waana inta aan sheegaynay bay dhex meeraysaa ikhyaarey ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii waxa ay loo abuuray oo ilaahay uu ka rabo kubi garta oo ku dhaqma allah naga dhigo shaqada aad ku aadan tihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacala idinku addoonsaday walaalihiin muslimiintana idinku tirsadeenna gaar ahaan meesha maanta aan joogno hiiraan aad ugu aadan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala furayaasheeda fiican ha idin siiyo dadka qabuul allah idin geliyo waxaa dhankooda ka hadlay kulanka raggii dowlada loo qabtay iyagoona bacdallaahi u mahad celiyey mas-uuliyiintii dowlada usoo qabanqaabisay sidoo kalena ballanqaaday inay si wanaagsan u gudan doonaan waajibaadka loo igmaday ilahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala halkan waxaa noogu soo gabagaboobay dowro ama kulan wadatashi oo saddex maalmood ah oo loo qabtay mas-uuliyiinta iyo dhammaan caamiliinta maktabka zakawaadka ee wilaayada islaamiga ay hiiraan kulankaas oo lagu qaatay tawjiihaad fara badan laguna horumarinayay camalka insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol afartan iyo lixdii waxay noogu soo dhammaatay khayr iyo wanaag ayay noogu soo dhammaatay sanadkan cusubna annaga oo fulinayno awaamiirta ka timid maktabka sare insha allahu tacaala annagoo fulinayno inaan si fiican u shaqayno ayaan rajaynaynaa tawjiihaadkaasna aan ku camal falno jazaakum allahu khayran annagoo ka soconno muxaafadaad kala duwan oo ugu tashanayna camalkii micnaha maaragtay ilaahay uu nagu addoonsaday annaga waxaan ku aadannahay islaamnimada waxaa lagu dhisay rugni shantii arkaan ee shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah wa iqaami asalaat wa iitaa'i azakaat annaga marka waxaan meesha iskugu imaanay rugni min arkaan alislaam ah ee macnaha rugnigii zakada ah allahna nabigiisa wuxuu ku leeyahay salawaatullahi calayhi wasalaam wuxuu ku leeyahay khud min amwaalihim sadaqa ayuu allah ku leeyahay amarkaas marka sidaa uu nebi maxamed allah ku leeyahay ayaan annaga kulankeenna uu ahaa waxaan marka umahad celinaynaa dhammaan ragga micnaha ani ila midkaa ee ka soo qayb galay muxaafa- ee muxaafadaadka gobolka kala duwan ka socday ee ka soo qayb galay fadhigan maalmahanna ayaan micnaha maaragtay fadhinay waxaana loogu tashanayay sida lagu horumari lahaa rugnigan ilaahay maaragtan ugu addoonsaday waxaana diyaar u nahay qof kastoo annaga naga mid ah waajibkaas saaran inuu ilaahay maaragtay u kaashado waajibkeennana aan gudanno allah ayaa ku mahadsan annagu waxaanu nahay howlwadeennadii ee maaragtay gobolka hiiraan degmooyinka ama muxaafadooyinka kala duwan ka kala yimid khaasatan muxaafadada aan ka socdo waa degmada halgan oo ilaahay subxaana wa tacaala nasiibkii kaga dhigay inaan ka noqdo maaragtay een, shaqaale diimeed ilaahay subxana wa taala ayaa ku mahadsan intaa markaan ka soo gudbo intaan maalmihii meeshaan aan joognay waxaan ku qaadanay duruus oo kala duwan oo dhinacyo badan taabanayo een, ilaahay subxaana wa taala ayaa ku mahadsan maaragtay ah, sidoo kaleento waxaa ku mahadsan culimmadii maaragtay ah, juhdi nagu bixisay maalmihii halkaan aan joognay een, waqti ingelisay cashiro soo diyaarisay inagu dul akhrisay ilaahay waxaan weydiisanaynaa in maaragtay ah, kuwii sidii wax loogu dhiibay wax u guta ilaa inuu naga dhigo waxa ugu muhiimsan ee maanta waxa weeyaan halkan isugu yimid waxay aheeday in maaragtay ah, sanadka cusub shaqadiisii si sidii sanadkii hore oo kale maaragtay ah, loo sii labajibaaro oo loo wado een, sakada maaragtay ah, shaqadeedii iyo nidaamkeedii in maaragtay ah, lasii hormariyo oo qof walba faqriga islaamka ugu aadanaa oo ah maktabkan isaga inuu maaragtay ah, sii hormariyo dowradan ayaa qayb ka noqonaysa dowraadka sare loogu qaadayo garaadka iyo wacyiga howlwadeennada maktabka zakaawaadka ee sanad waliba xilligan oo kale ay qabtaan maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka mahadsanida cabdiqani ardayda madarasada alqamar ee magaalada buurdhuxunle ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku aadan aqoonta ay madarasada ka barteen kadib booqasho gaaban oo aan ku tagnay xaruntaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warka inoo diyaariyey xilli subax ah saacadduna ay ku beegneed laba-iyo tobankii qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo ayaan booqasho gaaban ku gaaray madarasatulqamar oo ka mida madaarista nidaamiga ah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ee ka furan magaalada buurdhuxunleh xilligii madarasada aan tegayey ardaydu waxay ahaayeen kuwo taagan oo saf dheer ku jiray wiilasha gooni ayay u taagnaayeen iyagoo wata yuniform gaar ah oo madarasada lagu dhigto halka gabdhahana ay gooni u taagnaayeen iyagoo wata xijaabo gaar ah oo madarasada loogu talagalay waxay ardaydu samaynayeen bandhig cilmiyeed qiiro badan qalbigana taabanayay waxay soo bandhigeen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi oo madarasadu ay ka barteen haddaba aan idiin soo gudbiya qeybo ka mida bandhigaas adinkana ila dhagaysta كم أقسام المياه وما هما ينقسم المياه إلى قسمين هما ماء طهورا وهو الماء الباقي على خلقته ماء النجس وهو ما تغير بنجاسة اذكر أفعال المكروهة في الصلاة هناك أفعال المكروهة في الصلاة منها الالتفات رفع البصر إلى السماء التلثم ابتراش الذراعين في السجود تشبيك الأصابع وفرقعتها ما هي الأوقات التي ينهى عن الصلاة التطوع الأوقات التي ينهى عن الصلاة ثلاثة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها عندما تتوسط الشمس في وسط السماء إلى أن تزول من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهيات يفردوه أخرج في مقال مضى من ظهري أدم ذرياته كالذري وأخذ الأعداء عليهم أنه لرب معبودهم بحق غيره ما معنى عما يتساءلون معنى عما يتساءلون استفهام إنكاري عن أي شيء يتساءل كفار قريش من أمر القيامة أو البعث ما معنى النبأ العظيم معنى النبأ العظيم الخبر الهائل وهو يوم القيامة
ما معنى الذي هم فيه مختلفون معنى الذي هم فيه مختلفون فمنهم مصدق ومنهم مكذب ما معنى سرابا معنى سرابا مثل السراب الذي يظن من يراه من بعد أنه ماء وليس بشيء أنا أريد في هذا اليوم أن أسألك سؤالا تتعلق في التوحيد هل أنت مستعد؟ نعم اطرح ما لديك ما هو التوحيد؟ التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة كم أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد ثلاثة ما هو التوحيد الذي أقر به الكفار؟ التوحيد الذي أقر به الكفار هو توحيد الربوبية ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اذكر بعضا من أنواع العبادة ومن أنواع العبادة منها الدعاء الصلاة الجهاد في سبيل الله الحج الصوم It's me start the name of Allah, most gracious, most merciful, peace of Allah be with you. Even you too. After that greeting, I am very to standing in front of me. I want to make barakatuh with you. Okay, who are you, my brother?
I am fine, my brother. What is your name?
My name is Mustafa, and you?
My name is Abdurrahman. What is your nationality?
My nationality is Somali.
So am I. Wh- Where does Somalia locate?
Somali locates on the horn of Africa.
What is the capital city of Somalia?
The capital city of Somalia, Mogadishu. How many months are there in the year?
There are 12 months are there in the year.
Can you tell me their names?
Yes, I, ca- I can tell you.
Tell me.
January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December.
bandhigga ardayda kadib waxaan xafiiskiisa kula kulmay maamulaha madrasatulqamar isagoona faahfaahin ka bixiya shaqada madrasada ardayda dhigato iyo waxyaabaha madrasada lagu barto مدرسة القمر الأساسية والإعدادية يلا رأي مارنا ولبا وا دكسي هوس إيو دكسي دحياكو كوبنت مدرسة استاس ما يبقى دكداس أرضي لما بقل يولا جر أيا دكداس ما شاء الله إله سبحانه وتعالى أنا كما هسان هدو البرشدينا لكن بلا فصل كوات إلا فصل تطبات يا شقيا هاي dugsi dhahya hadda hal fasal maarna waliba bilawni dugsi hoosena waaba liito fasal dhisayin ardaydaasna maybalena maarna waliba arday eed injeel walbarashadiyo iyo maarna waliba juhdigiyo biyayaan haddii aad aragdag ciidanka farxaas waay madrasada marka maybalka baraday diin iyo maadiba si muqararka maarna waliba xarakatu shabaal mujaahidiin hadijiidi yaa maarna waliba aha madrasadaas laka barada aan haddan gacanta kahay maktaba tarbiya wa tacliim Eh, mayba kamid ah marka maarna waliba si tawxiidka kamid ah fiqiga kamid ah siirada kamid ah axaadiista kamid ah culuumka kamid ah juqraafiga yaa kamid ah maarna waliba tafsiirka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dardar xoogan ku wada waxbarashada diini iyo maadi si jiilka soo koraya mustaqbalka ay u noqdaan kuwo dhinac weliba ka dhisan maadaama ay yihiin mustaqbalka ifaya ee dalkan u soo kacayo insha allah mahadsanid abu xasan ugu dambeyntii maamulka wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigay askaarta aybin ah oo kasoo goostay safka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya maya maya maya maya maya maya maya maya maraa laysiray aan toobada dhinac ka maray allaheeya alla magacya muslim alxamdulilah birga hadaanan ku dhiman oo ilaahay isoo hanuuniyey alxamdulilah eebaama cabdi abuukar cali abuukar kaari waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasoo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taabkan ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loo yaqaano macawisleyda ee ku sugan duleedka magaalada ceeldheer waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga hadlay halka uu ka raacay murtadiinta muddadii uu ka tirsanaa iyo sidoo kale dagaaladii uu ka qayb galay magacaygu waa cabdi abuukar cali oo ku magac dheer abuukar kaari waxaana ka mid ahay macawisleyda deegaanka waniinle kasoo shaqaysay muddo adiga ilaa todo- toddoba bilood inaan wilaayada islaamiga la dirirno aan ugu biirnay nugula ay nugula tashkiilseen waxay inoo sheegeen inay wax yaroo afartan xaba ay yihiin hub saa'idan aysan haysan hal qoray iyo hal qasnado ku xiran ay haystaan inoo sheegeen bele yar haddaan la jirnay waa dareennay wixii mahayaal haddaan aragna waa fahnay in dadkaanu dad xaq ku taagan ay yihiin walaayada islaamiga meeshaan wax yaalaaba aysan jirin qof israftaha oo aysan jirin laba dagaalaan galay anugu hal wuxuu ahay deegaanka uniinle oo walaayada islaamigu soo weerarto u ahay waa nala waa nala bejiyey haddaan macawisley iyo ciidanaa joogay waa nala bejiyey banaankaa nala saaray waa kusoo noqonay waa nala bejiyey mar labaadaan kusoo noqonay waa nala bejiyey markaas deegaanka waxaa is- waxaa maamushay walaayada islaamiga ku xirtay banaanka cadaa nagula dhigaanka markaas markaasaan baa ka faniinab dagaal kalena waxaan ku galnay waneele hortiisa adiga waa un anigu waa nala raaco un wiil hadda anigu ninka la dhihi jira haddaan wax kalama laakiinse wiilan ka saayana waa nagala reebtay ilo- iyo qorigiisa marka labadaas dagaal baan jooga anugu
sidoo kale taa'ibkan ayaa ka hadlay sababaha ku kallifay inuu isaga soo baxo safka cadowga isagoo sidoo kale ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey degmada galcad oo lagu soo bandhigay haddaanu ciidanna ku mayaro gaala garabka ka istaagsanna ku mayaro waa aragtaa hon waa kuwa ilaa lasii raaci oo ay masaajid cali guduud baadhaasiyo cadal afka loo saaro markee waxa waxa raaciyo haayo ninka la dhihi jira inay alle xagga ay ka socdaan oo ninka la dhihi jira ay xaq yihiin taasaaba ku cadtee oo ninka aqlilahu uu dareemaya marka midda aan ku kala cadaysaa waxaa waaye in walaayada islaamigu ay xaq ku taagan tahay oo ilaahay garab istaagsan yahay aan dareemaya waxaan joogaa degmada galcad aad iyo aad si farxad leh si weyna liisoo dhaweeye oo qiiro leh si sharaf laha naloo soo dhaweeye wax walbaa naloo sameeye martiqaad weynaa naloo sameeyey marka waa kaas haddana degmada galcadaan joogaa toobadi waa naloo qabtay ugu dambeyntii cabdi abuukar ayaa fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee uga soo tegay sufuufta cadowga allaaha isagoona uga baaqay inay ka toobadkeenaan gaalnimada ay ku jiraan inta dhimanna waxaan leehay qof wax ka hadlay ninkiiba tooba keena inuu tooba keeno alla xaggii uu tooba keena rabo oo ciidanka muslimiinta inuu isku dhiiba rabo qof wax ka hadlay heesaahu ma jirto warkaan anigaan waramayo beriga inay igu waana qaataan ninka la dhihi jira warka aan sheegaah waa maqlaayeenoo dhigamale ninka la dhihi jira inay igu waana qaataan mahaas wax yaalaahu ma jiraan minaa tagta in ninka laga- la dhihi jira meydkaaga laga kudo amba adoo dhaawac lagaa kudaa ma haastaan wax yaal dadkaas dad wax isku falaya maaha marka meeshaas waxaa ku cad inaan caqli isku falayn xaqa soo raac maha ridadaasna ha laga leexda dadkaas gaalada la saaxiiba ha laga leexdan leex askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka taa'ibiinta isaga soo baxaya cadowga allaaha waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasim marwaan ayuu ahaa warbixintiisana waxay gebagabaa'i u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu